hanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu tahay batuula isaaq maxamed oo ah hogaamiye bulsho oo toddobaadkii lasoo dhaafay ka mid noqotay tobanka qof ee soo galootiga ah ee ugu saameynta badan dalka fiinland oo ay ku nooshahay batuulo isaaq waa hooyo soomaaliyeed waana qof u adeegta bulshada waa umuliso iyo kalkaaliso guud taas oo u horseeda inay gasho oo ay ka shaqayso arrimaha xuquuqda haweenka ee fiinland iyo soomaaliya labadaba batuulo isaaq waxay door muuqda ka ciyaartay guddiga la talinta ee xiriirka qowmiyadaha iyo guddiga ka shaqeeya sinaanta ee fiinland waxaana ay xubin ka noqotay golaha degaanka ee magaalada aventa ee dalka fiinland sanadihii laba kun iyo shan ilaa laba kun iyo sideedii marar kala duwan ayaa batuula waxaa la guddoonsiiyey abaalmarino ku aadan adeegeeda xagga bini-aadminimada iyada oo toddobaadkii dhowaana la guddoonsiiyey abaalmarin la siiyey tobanka qof ee soo galootiga ah ee ugu saameynta badan dalka fiinland batuula kusoo dhowow barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ugu horeyn waxaad igu bilowdaa abaalmarintan lagu guddoonsiiyey nooceeda waxyaabaha aan waddanka ka qabtay dartiis ayaa la ii siiyey aniga horta sideedaba waxaan ka shaqeeyaa qaybta caafimaadka specially maxaa la dhahaa cudurada lakala qaado sida h i v-ga oo kale waxaan kaloo hogaamiyaa urur caawiyo dumarka iyo dhalinyarada oo la dhaho african care marka waxyaabo badana meelo badanaan ku kala jiraa markii ugu horreysana ma aha markii aan qaado maxaa la dhahaa bilad sharaf oo kale marka waa marar badan waxyaabo kala duduwan baa la ysku kala siiyaa marka saas darteedaan u qaaday waxaa u ahay hogaamiye tusa jidka fiican marka dhalinyarada soo koraysa sida dhalinyarada gabdhaha oo kale dumarka caruurta marka saas daraaddeed qayb walba waxay fiirinaysaa qaybta iyada ay interest ku tahay ay ii siinaysaa marka ay qof walba u siinaysaa biladda wax adi achievementiga aad samaysay ay ku leedahay waxaan kugu hibeynaynaa waxyaabaha aad soo qabatay macnaa hawsha adibaa lamaamuusahay la qadarinaya inay ahayd howl ha la qadarinayaa ha adiga inkastoo qofka shaqada markuu qabanayo uusan inuu helo bilad uusan u qabanaynin oo niyad iyo maxaa la dhahaa aqoonsiga aad waxbarashadaada u leedahay aad ku qabanaysid iyo mishaarkaaga aad ku qaadanaysid laakiin dad unbaa ma jiro kula socda oo arkaya waxyaabaha aad qabanaysid marka adigana motivation bay kuusii samaynaysaa mogta marka waxqabadkaagi baa la aqoonsada baa lagu leeyahay si aad hawsha halkii aad marinaysay aad uga sii wadeed
sax aad kasii badisid aad kasii badisid waayahay waxaad sheegtay inaad h i v oo kale aad ka shaqaysid dhinaca caafimaadka dhinaca caruurta dhalinyarada inaad dhiiragelisid dhinaca h i v oo kale maxaa ka qabatay h i v ga waxaa mas-uul ka ahay dadka h i v ga qaba o dhan oo finland qof walba oo lagu arko anigu marka dhinacayga soo aadaya waxaa loo qabtaa waxay tahay waa lala hadlaa counselinga loo sameeyaa meelaha ay u baahan yihiin dhakhaatiirtaa loo gudbiyaa waaweyn meesha daawada ka heli karaan waxaa loo sameeyaa meelo ay fasaxya ay u tagaan trainina loo sameeya naftirkooda siday u kala qaadeen ma yaqaanaan waa lala hadlaa waa loo sheegaa saanaad ku qaadi kartaa saanaad kusii kusii bixin kartaa haddaad daawadaada qaadatid waktigeeda aad ku qaadatid waxa waaye cimrigaaga siduu ahaa luu ahaanayo wax soo gaabanaayo ma noqonayo marka inaad nafsadaada kasii taxadirtid aad la mid tahay qofka kaloo cudur kala qabo oo kale niyadda aadan iska jebinin sida ahayd lasii ahaatid laakiin daawadaada waktigeeda aad ku qaadatid waxyaabo baloo dhiirigelinaa loo sameeyaa wadanka ilan yurub waaye waa gartay marka dadka waxaad tiri wadanka h i v ga qabo o dhan dadka wadanka u dhashana ma ku jiraan filand ha ajanabi kama hadlin wadankao dhan dadka ku dhaco maxaa la dhahaa h i v foundationkan ka shaqeeya marka way soo wada hoos yimaadaan mas-uulaan ka wada ahay marka kii gurigiisa testiga xataa kusoo sameeyey waa in refer loo diraa isbitaalka refer la-aan ma iska tegi kara marka waa inay aniga isoo wada maraa aruntaasna waan ka shaqeeyaa meelna hogaamiye waan ka ahay ururka la leeyahay african care waa garta xaruntaasi magaceed oo h i v ka shaqeysa
h i v point marka marka qofka siduu xaruntan inuu yimaado sidee ku dhacaysaa siduu ku ogaanaya xaruntan yaa usoo diraya ma dhakhaatiirta kasoo ogaata mise waa lasoo diri karaa ha dhakhaatiirna way soo diri kartaa social workera soo diri karo internetkay badanaa galaan dadka ay kasoo raadsadaan meesha macawiinta ay uga baahan yihiin qof walbaa usoo diri karo ama isagaa raadsan karo marka marka qofka uu ogaado inuu xanuunkaas qabo markiiba xaruntii inuu raadinaya ee dalka ku nool xaruntaasu lasoo xiriiraya markuu lasoo xiriirana adigu kaasoo dhacaya qofkii ha adigu referaan sii diraay le isbitaalka anaga daawo ma bixino xarunteena daawo ma qaabilsano laakiin qofkaad u- laakiin wada shaqaynaa isbitaalada dhan naga wada dhexayso adinku marka dadkaad tilmaamaysaan waxaad leedahay cudurkaanaa kugu dhacay marka xagga ka bax xagga ka bax xagga aad saxa inta ugu horeysa oo qofka maaragta shook ku jiro waa garta markaa kadibna maxaa dhaca qofkaas isbitaalka loo diraayo waa lasii baarayaa cudurka daawo mu u baahan yahay mise weli waxaa waaye bilaa waaye mid wuu kusii dheeraaday ma muxuu ku gaaray ma h i v wuxuu ku gaaray aids mise h i v-gii keliyuu sii joogaa waxyaabo badan oo loo sameeyaa jiro marka adiga meeshaasay kaaga eg tahay mise marka dawada loo qoro maya way soo laabanayaan wixii kale way daa- daawada keliya xagga ka qaadanayaan ilaan markuu la kulmaayo en, daawada la siinayo fifteen minutes waa anaga laakiin waxaan u haynaa waktiyo badanaan u haynaa oo qofka oon oon recovery ugu samaynayno waa gartay marka adiga aqoontaad u leedahay arrintani ma caafimaadkaad baratay mise waxaa tahay qof soo shaqeeyo aniga kara caafimaadkaan soo bartay ha markaygii hore waxaan soo bartay obstetrician midwife public health ah, health worker aan ahay oo oo kusoo takhasusay waxaan oo dhan haddana infection diseasekan maxaa la dhahaa tambary universityga ka bartaa waa gartay marka waxaa tahay qof dhinacii bulshada inuu u adeego u diyaarsan haddana shahaadada lagugu siiyey marka shahaadadan hadda lagu siiyey ee lagugu soo daray tobanka qof ee ugu saameynta badan shahaadada marka waa iyaad markii ugu horeysay shahaadadan qaybtan oo la bixiyey en, achievementigaan hadda la bixiyey waa markii ugu horeysay oo oo gabdho afrikaan ah i- la siiyey laakiin markii hore waxay ahayd cadaanka bixiyo meelaha kalea laga bixbixiyaa laakiin markii ugu horeysay oo hadda la siiyey toban gabdhood oo afrikaan ah hal mar wow marka waay.
marka marka wayna kala duwan yihiin qof qof qof qof kasta caafimaad ma soo baran way kala duwan yihiin qof walbo achievementiga uu sameeyey aa loo siiyey waa gartay marka tobanka qof een, ma keligaaba soomaaliya mise maya soomaali labaan ku ahayn inta kale waxay ahaayeen afrikaamiinta kale wadamada kale marka shahaadadan hadda shahaadadan hadda lagu siiyey maxay ka taraysaa hawshii aad hore u haysay dhiirigelin lay kugu sii samaynaysaa keliya wax adiga waxa waaye inaad in in- way iska fiican tahay encouragement mar walba in lagugu sameeyo oo lagu dhaho wax badan wax fiican q- baad qabatay waxbaad qabatay waxay igu soo kordhinaysaa waxay keliya tahay waa kan hadda adigaa ilaah i i wareysanaya En, hambalyaa la iisoo dirdiraayaa Gab- gabdhaha yaryarka ah oo soo koraayo aa arkayaan in aniga iyagana aysan wax ka qabsan karaan wadankan keliya aysan niyadda ku haynin anigu waxaan ahay eh, ajanabi waxaan ahay madow baan ahay waa leen cunsuriyeynayaa meel ma gaari karo may markay ku arkaan waxay u samaynaysaa mafda motivation ay u samaynaysaa aniga heerkaas ay ay gaartay habaryar gabadhaas en, batuulo aniga waan gaari karaa gabdhaha yaryar oo kale howlahaad u qabatid ee ay u baahan yihiin ee la arkay maxaa ka mid a ee inay wax bartaan inay iska soo saari karaan waddankaanaydu meel walbana ay wax kasta ka baran karaan aysan keliya ku ekaanin inay maxaa la dhahaa ka shaqeeyaan qeybaha oo oo nadiifinta keliya oo kale meel walba oo dhakhtarnimay wada bartaan finland heer sare ay gabdhaha eh, yaryarka ah ka wada gaareen dhakhtar noqo ama midwife noqo ama guri dhis maxaa la dhahay wax walba qeyb walba ay ka qeybgeli karaan inaysan hal meel keliya ku ekaanin waa gartay waxaa dhinaca kale ii sheegtay batuula inaad een, arrinta umulisnimadan inaad baratay marka gudaha dalka finland een, ma ku umulisaa gabdhaha ah waa ka shaqayn jiray hadda qaybtaas isbitaalka university hospital aan ka shaqayn jiray qaybta dhal oo oo- oo oo dumarka looga dhaliyo laakiin hadda in, in markaad haysatay caruur waxa waaye three times maxaa la dhahaa eh, t- three shift ma ka shaqayn kartid mogt ilmo yaryaraa haysata waa iska joojiyey qaybta oo dhalmada in ka shaqayn jiray ma jirtaa fariinaa u diri lahayd gabdhaha soomaalida ah kuwa gudaha finland jooga een, ah, gabdhaha kale qurbaha jooga inkastoo gabdhuhu sidaad sheegtay oo la wada arkayna ay yihiin gabdho aad u dadaalaya gabdhaha qurbaha ku dhashay iyo kuwa yimidba haddana tala aad kusii biirin lahayd ma jirtaa ood is leedaha way ka maqan tahay ama ha ogaadaanba waxaan dhihi lahaa oo keliya inay isku duubnaadaan in ay isgacan qabtaan wada shaqayn baa wax walba guul lagu gaaraa haddii hal xaba geeskaas taagan tahay midda kalena geeska kala taagan tahay waxa ay saameyn samaynaysa ma lahan dadkeenna labaatanka sano joogay iyo ka badan dadka hadda soo galay inay wax u qabtaan walaalahood gabdhahooda soomaaliyeed marka intaas baan dhihi lahaa ani isgacan qabta far keliya fool ma dhaqdo marka iskaalmaysta taasaan dhihi lahaa keliya tan naga maqan taas waa in la iskaalmaysto oo la iska hilmaamo tan waxay ka timid meeshaas tanna waxay ka timid meeshaas tanna maya maya inay walaalo soomaali magac soomaali ay ku wada shaqaystaan
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu ahayd batuulo isaaq maxamed oo ah hogaamiye bulsho toddobaadkii lasoo dhaafay ka mid noqotay tobanka qof ee soo galootiga ah ee ugu saameynta badan ee dalka finland oo ay ku nooshahay halkaasoo lagu guddoonsiiyey abaalmarin intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaasiyo nabadgelyo